فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah qarax lagu dilay ciidamo itoobiyaan ah oo ka dhacay duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool wararkii ugu dambeeyey khasaaraha itoobiya ku gaaray qaraxaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka alkataa'ib oo filim xiise leh ka soo saartay weerar sannad ka hor lagu qaaday xerada ciidamada maraykanka ee warbixin ku aadan filimka oo lagu daawanayo sida ay u dhacday camaliyadda ayaad ku maqli doontaan inta badan barnaamijka dhuuxa ee caawa insha allah shisheeyaha ku sugan xalana oo la kulmay farmaajo kuna amray in uu la fadhiisto madaxweynayaasha maamul goboleedyada maxaa ka jira in farmaajo kulankaasi lagu canaantay kadib uu aqbalay inuu la kulmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada isuguna yeedhay shir degdeg ah wararkii ugu dambeeyey kulankaasi ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa insha allah dhuuxa muddada socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah qaybta shanaad waraysiyo taxano ah oo idaacadda alfurqaan ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab caawana waxaan idiin soo gudbin doonnaa cabdi cali xareed oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland ee soo doortay xildhibaan lagu magacaabo daleef oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka xubinta wararka caalamka lagu soo gudbiyena waxaan caawa idinkugu haynaa camaliyad nafurnimo ah oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacday waddanka afghanistan iyo qarax xooggan oo ka dhacay magaalo ka tirsan waddanka suuriya waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag waa siddeed iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo faahfaahsan qarax lagu dilay ciidamo itoobiyaan ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool kolonyo ka tirsan ciidamo itoobiyaan ah oo ay la socdeen kuwo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo marayay inta u dhexaysa magaalooyinka xudur iyo ceel barde ee gobolka bakool ayaa lala eegtay qarax aad u xoogan wararkii ugu dambeeyey ee kusoo dhacay idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya in qaraxaasi lagu dilay laba askar oo ka tirsan minabaarayaasha askarta itoobiya goobaha shisheeyaha iyo lajiryaashooda ay ka joogaan wiilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro u badan qaraxyo oo lagu naafeeyey askar ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ee wehrinaya dhinaca kale wararka inaga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegaya in maanta weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dagaalkan ayaa ka dhacay duleedka xerada barxow ee degmada baardheere gobolka gedo wararkii ugu dambeeyey ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya in dagaalkaasi lagu dhaawacay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka wixii tafaasiil ah waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe إن شاء الله لدين عظيم هو السامي waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan waxaan ugu soo maqan warar kale oo horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen laakiin iminka ku soo dhowaada warbixin aynu ka diyaarinay filim xiise leh oo mu'asasada alkataa'ib ay ka soo saartay weerar sannad ka hor lagu qaaday xerada ciidamada maraykanka ee madambey filimka ayaa ah mid aad u xiise badan waxaana ku daawanaysaa hanaanka u dhacay weerarkaasi iyadoo aad arkaysid diyaaradaha maraykanka ee xerada lagu gubay iyo midadka askarta maraykanka salmaan axmed ayaa noo soo jeedinaya warbixin ku saabsan filimkaasi waa muuqaal cajiib ah oo daba socda ballanqaadkii horay u qaaday amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubeyda ee ahaa in natiijada weerarka mandhabey ay muslimiintu ka daawan doonaan kaamirooyinka mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa loogu magacdiray isdaarka ay baahisay mu'asasada alkataa'ib duulaankii barakaysnaa ee gacanka mandha waxaana lagu daawanayaa maalmihii ugu dambeeyey ay hoggaanka mujaahidiinta sagotinayeen istishaadiyiintii dhiiggooda ku saxiixay howlgalkii weynaa ee mandhabey qaybtana ka ahaa silsiladda duulaanada qudus lama yahuudiyeynayo ee ay bandiiradda u sidaan dhallinyarada muslimiinta ee ku nool bariga afrika sheekh axmed cumar abuu cubeyda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fadhi dardaaran iyo sagootin isugu jira wuxuu la yeelanayaa naftodhoreyaashii duulaanka qaaday waxayna kelimadiisu isugu jirtaa xog waran dardaaran iyo dhiirigelin intuba ugu horeyn sheekh axmed cumar abu cubeyde amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu tilmaamayaa in dagaalka mujaahidiinta uu maalinba maalinta xigta ku tallaabsanayo horumar la taaban karo halka bilowgiisa uu ahaa dagaal lagula jiray dagaal ogayaashii dalka soo maray markii dambena isku bedelay dagaal lagaga soo horjeedo shisheeyaha afrikaanta ee dalka kusoo duulay uu haatan noqday dagaal si toosa loogaga hortegayo ciidamada maraykanka dagaalkanaga meelo badanuu soo maray sooma murtadiinaan ka soo bilownay murtadiintiisaa ula dagaalamaynay oo ula dagaalamayna ilaahay nasri guuli gargaaroo naga sii soomayn afrikaanka kaloo dariska nala ahaa oo gaaladaana loogu soo baxeeyey nimankii iyaga ahaa markay halaagsameen oo murtasaqada ahaa oo lasoo kiraystay ee afrikaanka ah ee gaalada ah ee saliibiyiinta ah markay halaagsameen kuwa hurdadii kuwa musliibiintaba dagaalka waa ka soo gudbay iyaga xaguu soo gudbay maraykan uu soo gudbay macnaha adinka marka waxaad maanta ka tihiin qayb dagaalkii maraykan kula jirnay halka ay ku socdaan naftooda horeyaasha la sagootinayo ayuu sheekh axmed cumar abu cubeyde markan tilmaamayaa waana saldhigga ciidamada maraykanka ee kenya kaas oo ku yaala gacanka mandha ee deegaan xeebeedka laamu waana saldhig istaraatiijiyad gaar ah ugu fadhiya maraykanka sida uu sheegayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xeradaasi marka maraykanka waxay ku taallaa kenya waxaa la yidhaahdaa manda bay bays aa la dhahaa manda bay bays waxay ku taallaa waxaa weeyaan meesha la yidhahda muxuu aha deegaanka laamu waa xero qarsoodi ah oo waxay mujaahidiintu in badan ay dabagal ku hayeen ilaa ay soo ogaadaan manaa maarata maxay ahayd macluumaadkeediina insha allah waana la tusi doonaaye marka waxay ka mid tahay xerooyinka waaweyn ee moogtahay waxay ku magacaabaan ama loogu yeero africom ee ka furan bariga afrika ee ku taalla kenya ee ku taalla deegaanka laamu sheekh axmed cumar abu cubeyde ayaa ragga weerarka ku socda wuxuu siinayaa qorshaha weerarka isagoo ku wargelinaya inay mudnaanta siiyaan beegsiga diyaaradaha xerada yaala gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo bakhaarada hubka lagu kaydiyo ee saldhigga mandhabey shaqada meesha laga qabanayo waa in qalabka meesha yaallo inaad burburisaan oo aad dab qabadsiisaan diyaaradaha meesha yaallaa badan diyaarado badan oo aad muuqaalaan ku arki doontaan nimanka hadda dusha nagu maraya fadhaan ugu tegi doonaan allahu akbar diyaarado aan hal iyo laba iyo saddex mid ahayn ugu tegi doontaan meesha oo ka badan diyaaradahaasi koow ahdaafta ugu muhiimsan inaad ka dhigataan diyaaradahaas marka waxa weye haddaa idinku ay tush idin marayeenoo aad gees hoostii ka gelayseen maanta fadhigooda ugu tegi doontaan micnaha allahu akbar marka diyaaradahaasi holcooda reer laami inay arkaan waa annaga holcooda moogta waxa hadhow kaamirada alkataban ka fiirin doonaa allahu akbar soomaalka qaybaha dambe ee fadhiga uu sheekh axmed cumar abu cubeyde amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab la yeeshay raggii fuliyey weerarkii mandhabey wuxuu kula hadlayaa dhallinyarada muslimiinta bariga afrika isagoo ugu baaqaya inay soo haleelaan mujaahidiinta qaybna ka qaataan dagaalada lagu difaacayo muslimiinta nololka gaalada ay ka talisa muslimiintu ku nool gaar ahaan dhallinyarta ku nool bariga afrika waxaa waajib idinku ah waxaa hijiro iyo jihaad yaad ku hadlaynaysaan difaaca diintiina yaad ku ogtihiin ilaalinta cirdiga gabdhaha muslimaadkaa yaad ku ogtihiin la dagaalanka cadowga macnaha maarata maxaa ahayd muslimiinta ma wax qofku muslim oo damiir leh qaadan karaa inay wiilal da'diinna ah oo gaalo ah ay hantidiinna boobaan sharafkiinna ku xadgudbaan kiinnii ay doonaanna xalligay doonaan ay xabsiga u taxaabaan kuna tacdiibaan jihaadka ayaad ku soo ceshan kartaan sharafkiinna iyo cisigiinna kuna helaysaan noolol wanaagsan adduunyo iyo aakhare intaba allaha agtiisana aad cudurdaar kaga helaysaan ee kaca oo jihaadka u istaaga kuna dayda walaalihiinna horey u soo hijrooday naftoodana allaha maarta ka iibsado alla darti uu bixinayo fadhiga uu sheekh axmed cumar abu cubeyde la yeeshay naftoodhorayaashii qaaday duulaankii canbaxay ee mandhabey wuxuu ku soo dhammaanayaa salaan iyo ismucaanaqayn taasi oo ku dareensiinaysa in ragga fadhigan isugu yimid ay keli yihiin hogaamiye ku qanacsan halka ay ciidankiisa ku socdaan iyo ciidan ku kalsoon ammaanada hoggaankooda dareensanna in halka ay ku socdaan ay tahay goobtii ugu wanaagsanayd ee nolosha lagu soo khatimi lahaa afaafka hore ee khaymada uu kulanka ka dhacay ayuu sheekh axmed cumar abu cubeyda wuxuu ku magacaabayaa amiirka hogaaminaya duulaanka mandhabey waana axmed almuhaajir oo ka soo jeeda yemeenta xikmadda iyo iimaanka raayada tawxiidka ayuuna sheekhu ku wareejinayaa hogaamiyaha duulaanka waxaa weeyaan majmuucada ku socoto xerada mandhabey bays laa ilaha illallah ku sameynaa insha allah
axmed almuhaajir ayaa sheegaya in raayadan aan laga taagi doonin meel aan ahayn mandhabey waana ballankii uu u fuliyey sidii uu u qaaday iyadoo filimka lagu arkayo isagoo raayada tawxiidka ka dultaagaya diyaaradaha maraykanka ee yaalay saldhigga mandhabey بإذن الله يا الله tujalie nasri inshallah na tutakabalie shahada zetu biidhnillahi raya hii tunaenda kuikita katika manda be
filimka xiisaha iyo qiimaha le ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa markan lagu daawanayaa sida uu u dhacay howlgalkii mandhabey markii naftoodhorayaasha ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay u suuro gashay inay gudaha u galaan saldhigga mandhabey waa holac iyo qiiq madow oo isku shareeray hawada waxaa la arkayaa diyaaradaha dagaalka maraykanka oo gubanaya heer ay basbeeleen waxaa dareemaysaa in istishaadiyiintu ay si karti iyo raganimo leh u fuliyeen dardaarankii amiirkooda mudnaantana ay siiyeen goobihii uu cayimay wuxuu markan kugu duwayaa filimka alkataa'ib tebin toosa oo muuqaal ah taas oo bartamaha xerada mandhabey uu ka soo jeedinayo amiirkii majmuucada axmed almuhaajir wuxuu tilmaamayaa in farxadda halkan ka jirta aanu tilmaami karin muhaajiriin iyo ansaarna ay la wareegeen xerada mandhabey mashhadka waxa socdana wuxuu ku cabiray hadalka allah subxaanahu wa tacaala uu ku sheegayo in marka la jihaado ay hoogayaan gaalada allahna uu shaafinayo mu'miniinta
الحمد لله كثيرا الحمد لله قاتلوهم قدموهم الله بأيديكم ويؤتيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله أكبر allaahu akbar waxaan hadda joognaa gacanka mandhabey si aan u oofinno ballantii aan allah la galnay waxaan gubnay diyaaradahooda iyo gaadiidkooda dagaalka ee mu'miniintu ha ku farxaan arrinkaas allaahu akbar waxaa hadda hortayda ku gubanaya diyaarad halkaasna waa mid labaad mid kaloo saddexaad ayaan arkaa waa middii afraad tanina waa tii shanaad waa lixaad allaahu akbar waa diyaaraddii toddobaad oo gubanaysa alxamdu lilaah tani waa nimco aanan garan karin si aan idinkugu sheego alxamdu lilaah haddaan nahay muhaajiriin iyo ansaar waxaan la wareegnay xerada ciidamada maraykanka ee laamu axmed almuhaajir ayaa tiro ugu dhaqaaqay diyaaradaha ay gubeen marka loo eego xilliga uu tebinta tooskaa ku jiray waxaana mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib iyadoo adeegsanaysa taqniyad sarraysa oo xagga waxduubidda ah ay kuu soo bandhigaysaa qaar ka mida meydadka ciidamada maraykanka ee lagu dilay howlgalka
أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa markan wuxuu bogaadinayaa ragga ka shaqeeya iclaamka jihaadiga ah isagoo ku boorinaya in raadka shaqadooda laga dareemayo fagaarayaasha ayna la gudboon tahay inay sii labajibaaraan howshooda فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا وجزى الله وسال الجهاد alle khayra ku abaalmariya fursaanta iclaamka jihaadiga ah waa ciidan qarsoon oo aanay garanayn inta badan dadka iyadoo ay sidaasi tahayna raadadkooda waxay gaareen cirifyada adduunyada iyagoo gudbinaya risaalada xaq ah oo saafi ah islamarkaana nadiif ah arrinkaas haba nacaan ee mujrimiinta iyagana waxaa la gudboon inay dadaalkooda isugu geeyaan qorshayaashoodana ay dejistaan howlahoodana ay hagaajistaan ayna bixiyaan dadaalkoodii ugu dambeeyey dagaalku wuxuu marayaa halkii ugu darnayd allana ma dayaco ajarka kuwa wanaagga sameeya شدها وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا
ندي على الفتية الأحرار في زمن stephen towson taliyaha ciidamada maraykanka ee africom oo warmooge ahaa sida uu isaguba qiranayo ayaa tilmaamaya inaanay u diyaargaroobin howlgalkii mandhabey xarakada al-shabaabna ay muujisay awoodda ay u leedahay inay gaarto goobo aan laga filaynin
waxaa cad in diyaargarowgii loo baahnaa aan ku haysan saldhigga mandabay dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxaa u suurto gashay inay gudaha u soo galaan garoonka halkaasna ku dilaan saddex askari oo ameerikaan ah kuna burburiyaan lix diyaaradood ma aanan ahayn kuwa diyaarsan annaga iyo kenyaatigaba waxaan halkaas u arkaynay goob aamin ah ciidamada kenyaatiga xitaa qoysaskooda halkaas ayay u degan yihiin oo waxayba u arkaan goob aamin ah oo lagu dalxiiso xarakada al-shabaabna waxay muujisay halka ay gaari karto iyo halista ay ka dhigan tahay arrinkaasna waa inaan si dhab ah u qaadannaa anigana waxaan hadda isha ku hayaa saldhig kasta oo aan ku leennahay afrika a clear eye at every location in Africa now.
sheekh anwar al cawlaqi oo ka mid ahaa hogaamiyaashii mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab ayuu filimku soo gudbinayaa isagoo shacabka maraykanka u sheegaya in mujaahidiintu sii wadi doonaan halista ay ku hayaan amniga maraykanka intaba iyaguna ay duulaan ku yihiin dhulalka muslimiinta To the American people, I say,
shacabka maraykanka waxaan ku leenahay waxaan sii wadi doonnaa halista aan ku hayno amnigiinna intaba dowladiinnu ay sii waddo xadgudubyada ay ku hayso muslimiinta haddii uu idinku weyn yahay amnigiinna waa inaad dowladiinna ka codsataan in ay ciidamadeeda kala soo baxdo dhulalka muslimiinta waxaan qaadannay khiyaarka dagaalka si aan nafteenna uga difaacno dulmigiinna haddii uu allaah oggolaadana waan sii wadi doonnaa dagaalkiinna waxaadna arki doontaan allaah idankii inaan nahay dad sugan si la mid a sidaad adinkuba gantaalla noogu soo diraysaan ayaan annaguna gantaalla idinkugu soo diri doonnaa dagaalkana ilaa dhammaadkiisa ayaan sii wadi doonnaa waxaad haysataan b fifty-two abadshi ibaramas iyo kuruus annaguna ma haysanno wax aan ka ahayn hubka fudud iyo miinooyinka balse waxaan haysannaa rag sugan oo daacad ah kuwaas oo leh qalbiyada libaaxyada kuwa mustadcafiinta ah waa dadka wanaagsan oo waxay dhexli doonaan dhulka and blessed are the meek, for they shall inherit the world.
haddaba yay ahaayeen raggan wacdaraha ka dhigay xerada ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay kenya ee mandhabey waxaa inooga sheekaynaya sheekh axmed cumar abu cubayda oo wakhti ka mida noloshiisa la noolaaday raggaas
أما عن أولئك الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وقدموا amaa halyeeyada noloshooda horay naftoodana rakhiis uga dhigay allah dartii islamarkaana fuliyey duulaanka qudus lama yahuudiyeynayo ee mandhabey waxaa ka mid ah axmed almuhaajir oo lagu magacaabo mowlaana faaruuq mowlaana oo ahaa amiirka majmuucada wuxuu ka soo jeedaa jasiiratulcarab gaar ahaan yemanta xikmadda iyo iimaanka waa geesi soo majeeste ah himadiisu sarrayso taladana ku deeqa sabar badan xishoodna ku astaysan wuxuu ka qayb galay in badan oo ka mida dagaalladii waaweynaa ansaarta ayuu jeclaa iyaguna way jeclaayeen naxsabuhu wallaahu xasiibuh
Kwa majina naitwa Maulana Faruk Maulana, nimezaliwa mwaka wa elfu moja magacaygu waa mowlaana faaruuq mowlaana toddobadii bishii labaad ee sannadka kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii milaadiyada ayaan ku dhashay magaalada mombasa waxaana ku soo koray xaafadda majingo waxaana u dhashay qabiilka masruuci ee ka soo jeeda yeman yuhuud iyo maraykanow ha u malaynina inaan cimaamadahan u xiranay isqurxin iyo dhoolatus oo keliya ogaadana in qudus ay leeyihiin muslimiinta ayna weligeeda lahaan doonaan muslimiinta mana lahan kuwa liita ee idinkoo kale ah kuwaasoo fasahaadinaya dhulka maraykanka waxaan ku leenahay haddii aadan kuwaana qaadan duulaanadii fortin riversite iyo belidoogle waxay qaswadan aan ku soconno idiin noqon doontaa cibro aydan filaynin waxa ku ruxaya keliya ma ahan hadallo balse waa ficillo xooggan allaahna wuxuu walaalaheenna u waafajiyey in si guulah ay u fuliyaan duulaanadii fortin riverside iyo ballidoogle waxaana allaah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo shahaadadooda waxay caalamka oo idil u caddeeyeen inay geesiyaal yihiin idinkuna aad fuleeya tihiin annaguna allaah idankii waxaan ku sii socon doonnaa inaan sii wadno silsilad ka mid ah duulaannadaas halkaanna kuma joojin doonno oo waxaa jira walaalo badan oo raadkeenna soo haya mana joojin doonno allaah idankii ilaa islaamku ka taliyo dhulka oo idil muslimiintana ay cisi ku noolaadaan idinkuna aad dulli ku noolaanaysaan islaamka ayaa dhulka oo idil maamuli doona kelimadda allaahna kor ayay noqon doontaa tan gaaladana hoos ayay noqon doontaa dinillah waislamu wawe katika izza na nyinyi makafiri muwe katika dhilla yaani uislamu utatawala dunia nzima na inshallah kalima ya allah ndo itakuwa iko juu na kalima yenu itakuwa chini chini ya miguu yetu tukiikanyaga yani معلم عمر الأنصاري عبد الولي macallim cumar al ansaari oo lagu magacaabo cabdulweli moxamed ibraahim wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baa iyo bakool waa imaamkii majmuucada iyo ku-xigeenka amiirkeeda waxaa la jeclaysiiyey qiyaamuleylka kama daalo akhrinta qur'aanka waa shakhsi dabeecad wanaagsan xishood badan ahna ningobeed saamaxaad badan waxaa lagu yaqaanay allah u naxariistay labxarnaanta qalbi wanaagga iyo inuu malaha u wanaajiyo walaalihiisa naxsabuhu kadalika wallaahu xasiibuh دنيا بها الأرزاء والآلام
may baan lahaa may buhaa yahuudi may buhaa maraykanka may baan lahaa ilaahay subxaana watacaala may buhaa disanka imraka aad u haytay may buhaa camaliyadii may buhaa ilaahay barakaysanaatay may buhaa walaaleen ilaahay subxaana watacaala laku aqbala shuhaadadooda ilaahay subxaana watacaala laku aqbala disanka imraka aad u haytay may baasin lahaa insha allahu watacaala taan ku dheerane may buhaa yeerba ku doron ya insha allahu watacaala siinka wajahan may buhaa siin lahaa may buhaa disan may buhaa dhigaayinka dheegu haytay maibu hadiisan dhowinka aragu haydan insha allahu tacaala qalbinga kudhii doonta insha allahu tacaala maskaadinga insha allahu tacaala ku guuhu doonta hadiisan dhigaan isku tarteen maibuhan dhon isku tarteen insha allahu tacaala maskaadinga ku guuhi doonta tankeer gaala maiba man lahaa yahuudii maraykankan kahogayaan camaliyaadka maiba algudusulan tahawad insha allahu tacaala waa socon doonaan ilaa maibuwa maibuwa ilaahay subxaana watacaala ku horaya galantaan muslimiintu lagu koraya biidnillahi alkariim
لبى طائعا
أبو بكر المهاجر من تنزانيا
abubakar almuhaajir wuxuu ka soo jeedaa tanzaniya wuxuu diinta islaamka qaatay sannadkii kunafarboqosodonlixdii hijiriyada qalbigiisa ayuu islaamku degay macaankiisana wuu dhadhamiyey mana nagaan hal sana mooye ilaa ay qalbigiisu taabatay dacwada jihaadka jidhkiisana ku saaqday markaas buu ajiibay allaha u naxariistee wuxuuna u soo hijrooday dhulka jihaadka wuxuu ku tilmaamnaa go'aan qaadasho sugnaan iyo ninkarnimo wuxuu ahaa mid ku sabra culeysyada in badanna wuxuu ku dadaali jiray in ehelkiisa uu ku qanciyo inay qaataan diinta xanafiyada allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ku hanuuniyo islaamka باعتناق الدين الحنيف نسأل الله أن يهديهم إلى الإسلام
Kwa majina najitambulisha kwenu mandugu zangu Waislamu. Kwa jina nyumbani naitwa Peter Ndamu Kushaha. E, horey waxaa la ii oran jiray biter nadaamu koshaaha markaan islaamayna waxaa la baxay cabdirashiid nadaamu koshaaha sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ayaan ku dhashay dalka tanzaniya tani waa fariintayda ku socota maraykanka iyo yuhuudda waxaad ogaataan awooddu ma lihidiin inaad sii waddaan dagaalkiinna ka dhanka ah mujaahidiinta dagaalkan waa hore ayaanba ku guulaysanay annagu yuhuuddana waxaan si gaar ah ugu leeyahay inkastoo si xaqdarro ah aad u sheeganaysaan inaad idinku leedihiin qudus haddana idinkuma lihidiin qudus waxaa leh muslimiinta oo idil camaliyaddan istishaadiyada iyo inqimaasiyada isugu jirtana waxaan u qaadaynaa xuraynta qudus darteed silsilada duulaanadanna waxay ka soo bilaabatay nairobi waxaana labeeyey walaalaheenna jooga maali kadibna waxaa xigay duulaankii barakaysnaa ee ballidogle annaguna inshaa allah waxaan noqon doonnaa majmuucada afaraad ee fulinaysa howlgal ka mid ah silsilada howlgallada qudus lama yahuudaynayo rag badan oo walaalaheenna ka tirsan ayaana sugaya fursaddooda si ay uga qayb galaan duulaanadan oo kale ogaada inaydan naga adkaan karin maxaa yeelay allah ayaa noo ballanqaaday guul haddii aad nooga golroonaataan dagaal ka mid ah dagaaladana dhex marana waa imtixaan uu allahna imtixaanayo oo keliya wax kastoo dhacana guusha iyo ciribta dambe annaga ayaa iska leh ciidan kastoo aad isku keentaan annaguna waxaan diyaar u nahay in toban naga mid ah halyeeyadeenna ay xoog ku soo galaan safka kumannaan idinka idinka mid ah ma joojinayno dagaalka idinka ka dhanka ah maxaa yeelay waxaad dhibaato iyo dulmi dhadhan siiseen walaalaheenna muslimiinta gaar ahaan walaalaheenna filistiin arrinkaasna aad buu noo xanuujiyey laabaheennana waxaan ku shaafin doonnaa fulinta howlgallada noocaan ah yuhuuday ogaada waan idinka aargudan doonnaa dulmiga aad ku haysaan walaalaheenna ku nool filistiin meel kasta ayaan idinku dili doonnaa caalamka meeshaan idinku aragnana waan idinku eryan doonnaa dagaal idinka dhan ah ayaan ku dhawaaqnay mana joojin doonno dagaalkaas
popote pale mlipo, walahi tuwatangazia vita na tunaendelea kuwatangazia vita. Hatutawaacha, hatutawaacha nyinyi Mayahudi.
qudamatul muhaajir alxabashi qudaamat almuhaajir alxabashi magaciisu waa cali moxamed cali wuxuu ka soo jeedaa ethoobiya qabiilkiisuna waa burji wuxuu ku barbaaray magaalada nairobi alleha u naxariistee wuxuu ahaa sabarbadne dulqaad badan islamarkaana isdhuldhiga khayrkana u tartama una adeega walaalihiisa arrinkaas oo uu ahaa tilmaam uu ku soconaa laga soo bilaabo horraantii masiiradiisa jihaadka ilaa maalmihii dambe ee noloshiisa wuxuu aad ugu dadaali jiray inuu barto axkaamta diinta si uu u fahmo diinta dadkana ugu yeedho xaqa isagoo aqoon u leh wakhtigiisa ugu badanna wuxuu ku bixiyey raadinta cilmiga sharciga ah xitaa waxyar ka hor inta aanu u dhaqaaqin camaliyada istishaadiyada ah naxsabuhu wallaahu xasiibuh
wallahi Qudus hawezi kuwa Yahudi yani, wallahi hawezi alle ayaan ku dhaartay ee qudus lama yahuudayn doono silsilada duulaanadan loogu magac daray qudus lama yahuudaynayana ma istaagi doonto allaah idankii waxaa lagu bilaabay duulaankii fortin riverside wayna sii socon doontaa ilaa laga xuraynaya alqudus iyo masjid ul aqsa muslimiinta ku nool falastiin waxaan ku leeyahay sabra waxaan idin leenahay sidii uu horay idinku yidhi sheekh usaama dhiiggiinnu waa dhiiggeenna dhiigga carruurtiinnana waa dhiigga carruurteenna allaah ayaan ku dhaaranaye garabkiinna kama bixi doonno sabra hana ka gaabina dagaalka ka dhanka ah yuhuudda hubkana garwaaxsada si loo xureeyo masjidul aqsa iyo dhulka la haysto oo idil sabra waxaan ku kulmi doonnaa masjidul aqsa allaah idankii fariintayda ku socota umaradeenna gaar ahaan sheekh ayman xafidahullah waxay tahay waxaan allaah ku weydiinaynaa inuu ku siiyo dulqaad dheeri ah ficiladaada waxaan ka garanay macaanida sabarka kuumana dhihi doono sidii reer banu israa'iil ay ku dhaheen nebiyullaahi muuse calayhi salaam ee ahayd adiga iyo rabbigaaga baxa oo dagaalama annaguna ayaan halkan fadhin doonnaaye balse waxaan ku leenahay dhaqaaq annaguna waan kula jirnaaye allaah idankiina midigtaada iyo bidixdaada ayaan ka dagaalami doonnaa ilaa uu allaah naga siiyo shahaado ee sabar shaykhana si tuko pamoja na wewe insha allah ni tuko pamoja na wewe na nabaka Mwenyezi Mungu atatuzuku shahada insha allah kwa hivyo nawakuhusia sana ni sabr من عافى الحياة مجاهدا
عبد الكريم الأنصاري آدم إيمان يوسف من الصومال cabdilkariim al ansaari waa aadam iimaan yuusuf wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan gobolka baa iyo bakool waa wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray daacada allaah waxaa lagu yaqaanay cibaado badni iyo inuu allah la faqo salaadaha gadaashooda inkastoo uu da'yaraa allaha u naxariistee haddana wuxuu ahaa qof caqli badan ra'yigiisu bisil yahay go'aankiisuna adag yahay kuna tilmaaman aadaab iyo akhlaaq wanaagsan wuxuu ahaa qof u weji furan walaalihiisa lana jecel yahay quluubtana ay dhankiisa u soo iilato naxsabuhu wallaahu xasiibuh
الجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام mayba kale lahaa marna yahuud iyo maraykan meel kasta marna muslimiinta raba marna insha allahu taala mayba mayba rajeene luu kasta marna aysan surintiin inta isinka dilo howlgalka lagu targalay marna ala gudus lanta hawadu insha allahu taala ma istaagi doon inta gudus la horeeya insha allah marna mayba san laa markin gudus isin malihiidin muslimiinta askale insha allahu taala mar dhow marna dheerin فهد الله سبحانه وتعالى كبر بلدهم كل يوم للجنان قوافل
sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee alqaacida ayaa ugu baaqaya muslimiinta bariga afrika inay fadhiga ka kacaan lana midoobaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mujaahidiintana wuxuu ugu baaqayaa inay dareemaan culayska ay leedahay ammaanada ay qaadeen ماذا أقول بوصف ما قاموا به
فيا إخواني المسلمين في شرق إفريقيا ووسطها هلم إلى عز الدين walaalahayga muslimiinta ee ku nool bariga afrika iyo bartamaheeda u kaalaya ciso adduun iyo liibaan aakhiro u kaalaya jihaad si aad uga xurowdaan dulmiga xadgudubka iyo fasahaadka waxaa maanta bariga qaaraddiinna ka taagmay raayo babanaysa iyo manaarad dheer waxaana halkaasi ka soo caddaaday manhaj cad ee marka kaalaya oo la midooba walaalihiinna mujaahidiinta ee jooga soomaaliya garabkoodana buuxiya oo noqda hal saf oo ka soo horjeeda cadowgeenna noo midoobay kaalaya aan bariga afrika ka xuraynee falaldembiyeedyada saliibiyiinta oo aan ka istaajinee kayaan islaami ah oo wax ku xukuma sharciga cadaaladana faafiya wadaatashigana ballaariya kuwa la dulmiyana u hiiliya kaalaya aan bariga afrika ka aas-aasnee saldhig adag oo ay leeyihiin islaamka iyo jihaadka oo u gargaaraysa ummaddeeda meel weliba ay joogto kana aargudanaysa kuwa ku tuntay xurumaadkeeda ee ku soo xadgudubtay muqadasaadkeeda kaalaya si aan walaalaheenna ula aas-aasno walaalaheenna mujaahidiinta ah saf jihaadi ah oo midaysan kaas oo dhirirsan min khashqar ilaa tambaktu iyo karuusni ilaa muqdisho walaalahayga mujaahidiinta ee ku sugan bariga afrika waa inaad dareentaan ammaanada culus ee saaran qoortiinna idinku kuma jirtaan dagaal maxalli ah ee waxaad wajahaysaan xamalada saliibiyadda mucaasirka ah iyo bahwadaagteeda israa'iil kuwaas oo doonaya inay la wareegaan mandiqadda geeska afrika halka uu ka soo burqado webiga anniil iyagoo sidoo kale doonaya inay ceejada ku dhajiyaan jihaadka ka socda bariga afrika iyo dunida inteeda kale فإنكم لا تخوضون حربا محلية ولكنكم تواجهون الحملة الصليبية المعاصرة وحليفتها إسرائيل اللتين تسعيان للسيطرة على القرن الإفريقي ومنابع النيل وخنق الجهاد الإسلامي في شرق إفريقيا وسائر الدنيا qaybaha dambe ee filimkan xiisaha leh looguna magacdaray khaswatu khaliij mandha almubaaraka waxaa lagu daawanayaa tababaradii kala duwanaa ee ay qaateen raggii qaaday howlgalkaas waxaana la arkayaa iyagoo soo gudbinaya tagtiikada caskari iyo toba militari oo ka markhaati kacaya in raggan juhdi adag la geliyey waxay ku labisan yihiin darayska ciidanka waxaana u dhammaystiran agabyada dagaalka sida boosashka iyo rasaasta waxay soo bandhigayaan dhoolatus ka tarjumaya siday u fulin doonaan howlgalka marka ay tagaan xerada mandhabey waxay ku toogbaranayaan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ahaa ninkii yuhuudda u aqoonsaday inay iyagu leeyihiin alqudus kelibyada xiisaha lena waxaa ka mid ah iyadoo abuubakar almuhaajir oo ka mid ahaa istishaadiyiintii mandhabey uu rasaas iyo turrey isugu darayo sawirka donald trump na insha allah kudusa itakuwa ya mayahudi insha allahu taala tutawamaliza ama tukate shingo zenu insha allahu taala
inta aanu dhammaanin filimka wuxuu isdaarku soo bandhigayaa qayb ka mida fadhiyadii ay yeesheen naftadohorayaasha ka hor inta aanay duulaanka qaadin waxaa ka muuqanaysa isjacayl iyo maxbo walaaltinimo heer lagu tilmaami karo inay nafta isku horayaan waxay ka kooban yihiin ansaar iyo muhaajiriin maxabada iyo dareenka uu mid weliba dareemayo fadliga walaalkiis hadalladiisana ka muuqanaysa waa wixii aan ku arki jirnay kutubta siirada markay ka warramayaan cilaaqadii ka dhexaysay ansaartii degganayd magaalada madiina iyo muhaajiriintii ka timid magaalada makka waa kan mucallim cumar al ansaari oo ahaa ku-xigeenkii amiirka majmuucada iyo imaamkeeda oo allah ka baryaya inuu ansaar iyo muhaajiriinba ku kulmiyo jannada sidaba uu ugu kulmiyey adduunyada
insha allahu taala ilaahi subxaana wa taala may ku rajayna sunatantunka kulun muhaajiriin ansaar inta ilaahi subxaana wa taala jannatulfirdowsinin kulma ilahi subxana wa taala
kanina waa amiirkii majmuucada axmed almuhaajir oo jeedinaya kelimad saamayn gaara leh isagoo ilmaynaya ilintuna qoysay tuutihii uu ku labisnaa ayuu ka hadlayaa siday ansaarta ku sugan wilaayaadka islaamiga u soo dhoweeyeen muhaajiriinta insha allah shukrani kwanza kabisa tunapeleka kwa allah subhanahu wa taala kisha kwa ndugu zetu yani maanswar ugu horayn allah ayaan u mahadcelinaynaa kadibna waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheena ansaarta ah wallaahi ma heli karno waxaan ugu abaalgudno waxaan idinkaga mahadcelinaynaa martigelinta wanaagsan ee aad noo samayseen iyo soo dhowaynta diran ee aad nagu soo dhowayseen waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idiin kordhiyo iimaan waxaad naftiinna iyo maalkiinna u bixiseen u adeegidda muhaajiriinta waxaana idinku leeyahay sidii horay nebiga sala allahu calayhi wasallam ugu jiri ansaarta allow u dembi dhaaf ansaar carruurta ansaareed iyo carruurta ay dhaleen carruurta ansaarta waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idinku arsaaqo jannatulfirdows awooddiinnana sii xoojiyo si aad garab ugu noqotaan walaalihiina jooga daafaha adduunka waan idinkaga mahadcelinaynaa hiilka aad nala garab istaagteen
wa kuwanusuru ndugu zetu katika kila sehemu wallahi alhamdulillah tushukuru sana kwa yale mengi mliotufanyia wallahi mliotufanyia ni makubwa
waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu janno idinkaga abaalmariyo wanaagga aad noo samayseen sidoo kale waan idinkaga mahadcelinaynaa hawsha weyn ee aad noo qabateen wallaahi ma hilmaami doonno weligeen allahna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu kulmiyo janno si aan u ildogsanno sidaba uu allah inoogu ilqaboojiyey adduunyada oo uu noo kulmiyey waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idinku ilhaamiyo nafur dheeraad ah gacmihiinnana u fura soo dhowaynta muhaajiriinta barana cisiga islaamka allah wuxuu idiin doortay inaad noqotaan ansaar annagana aan noqonno muhaajiriin xikmad uu ka leeyahay darteed dhaayaha ayaan saarnay nafurkiinna iyo ficladiinna wanaagsan kuwaas oo aanay ereyadu cabiri karin allah ayaan u mahadcelinaynaa waxaan weydiisanaynaa inuu u naxariisto ansaarta carruurta ay dhaleen iyo carruurtooda ay sii dhaleen
haiwezi kusemeka. Twamshukuru Allah na Allah inshallah, narudia kwa mara nyingine tena, awarehemu nyinyi na warehemu watu wenu na watoto wenu inshallah.
عجز البيان وجفت الأقلام
انها اخوه الدين يجمع الله بها المؤمنين ويؤلف بينهم فالمهاجرون والانصار بعضهم من بعض قال الله ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض فعقد الله لهم المحبه واثبت لهم الولاء عصائب نزاع من الارض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر توحدهم في الله اقوى عقيده ولا نسب غير العقيده او صهر فما جمعتهم في الاصول قبيله ولا ضمهم حي ولم يحوهم قطر دعتهم ثغور العز من كل موطن فطاروا سراعا ما لهم دونها صبر ثبات ووحدان من الارض كلها يوحدهم هم واوطانهم كثر
بيان وجفت الأقلام
macluumadan iyo in ka badan oo ka xel dheer haddii aad doonayso waa inaad dhuuxda si degganna u daawataa filimka cusub ee baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kaas oo ku soo baxay luuqadaha carabiga iyo ingiliishka looguna magacdaray duulaankii barakaysnaa ee gacanka mandha tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriyada ayay ahayd markii naftood horyaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga uu maraykanka ku leeyahay gobolka laamu ee kenya kaas oo lagu magacaabo mandha bay waxaana weerarka halkaas ka dhacay khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada maraykanka iyo kuwa kenyaatiga ee halkaas lagu tababarayey tirada dhimashada inta la xaqiijiyey isku dar waa toddobiyo toban askari oo ka tirsan ciidanka maraykanka iyo kuwa kenyaatiga ee halkaas ku sugnaa waxaana intaas dheer gaadiidka militariga iyo diyaaradaha dagaalka ee weerarka lagu gubay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana sheegtay in howlgalkaas uu qayb ka ahaa silsiladda qudus lama yahuudiyeynayo ee ay mujaahidiintu ku diidan yihiin qorshaha uu donald trump ugu aqoonsaday magaalada alqudus inay leeyihiin yahuudda xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin لدين عظيم هو السامي weli dhegaystayaal waxaad la socotaan idaacadda alfurqaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen madaxda shisheeyaha ee ku sugan xarunta xalaneh iyo hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka xarunta madaxtooyada iyo nawaaxigeeda ayaa aad loo adkeeyey ammaanka waxaana ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka madaxda shisheeye ee xalano joogta ayaa aad u canaantay madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka si gaar ah madaxweynaha iyagoo ku tartarsiyey inuu aqbalo shir ay isugu imaanayaan dowladdiisa iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo qaarkood si weyn ay kaga soo horjeedaan hannaanka doorashada ay u dhacayso iyo guddiga doorashooyinka ee uu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka kulanka oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa laga soo saaray war kooban oo ku aadan waxyaabihii looga hadlay tanaasul badan ayaan ka samaynay hannaanka hirgelinta doorashada waana arrin mudan in la xoojiyo ayaa lagu yidhi war ay baahisay dowladda federaalka kulanka kadib madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu shir isugu yeeray hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana uu soo saaray qoraal dhowr qodob ka koobnaa waxaana ka mid ah madaxweynaha waxa uu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkaas oo ka qabsoomaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud shirka waxa uu socon doonaa inta udhexaysa baa la yidhi kowda ilaa iyo saddexda bisha febraayo ee nagu soo wajahan labada kun kow iyo labaatanka shirkan waxaa ka horeeyey shir ay ku baaqeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland kuwaas oo soo jeediyey in iyaga iyo hogaanka ugu sarreeya dowladda federaalka inay isugu yimaadaan shir dhici lahaa maanta kaas oo baaqday lamana oga sida ay u aqbali doonaan shirkan dowladda federaalka ayaa dhowaan ka soo horjeesatay guddi doorasho ay soo magacaabeen maamulada jubbaland iyo puntland iyadoo guddigaasina ay soo dhoweeyeen madaxda shisheeyaha ee ku sugan magaalada muqdisho kulankii maanta waxaa ka baaqday oo aanan ka soo qayb gelin safiirka maraykanka u fadhiya dalka soomaaliya gaar ahaan xalana ee magaalada muqdisho لدين عظيم هو السامي wahagaag idaacadda alfurqaan waxa ay habeenadii lasoo dhaafay baahinaysay waraysyo taxno ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybta shanaad ee caawa la baahiyey waxaa lagu soo qaatay waraysi aynu ka qaadnay cabdi cali xareed oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland kuwaas oo u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo daleef oo ka tirsan baarlamaanka federaalka kusoo dhowaada waraysiga oo dhammaystiran بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weeye dambi keliya hadda waa lagu gaaloobaa iyo waxaasna maba ka dhaadhacsan igamaba dhaadhacsaneen markaan kismaayo tegey oo hawshii qabanqaabadeedii lagu jiro baa lii sheegay in macnaha arrintaas ay dembi tahay oo la isoo waco macnaha waxaa weeye xarakada isoo wacdo ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fakerka raggii qaatayo waa fashiilanteene
macnaha waa lagu laynayaa maba aanan islahayn marka aan ogaanana haddee ayada macnaha waxaa weeye meel aan ku noqonnoba maana joogin wax hadda aan ka helnay oo kalena ma jiraan dadka la doortayna maalinka la doortaa dad ugu dambaysay nin walbana macnaha waxaa rag hadda anaga naga mid ahna waaba la dilay ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo deegaankaaga iyo wixii shaqadaada ay
Eh, magacayga cabdi cali xareed weye tahay deegaankaygana waa luuq degmada luqay gobolka degmada luuqi gobolka geda waay
Eh, shaqadeeda waa iska ganacsan lacagna uma shaqeeya hadde aa waay waa iska ganacsanaya waay marka hadda shaqo kale oo aan hayo ma lahan hadda waxaad joogtaa walaayadka islaamiga maxaa u sababaa inaad timaado waxaan u sababa inaan imaado waxaa weeye doorashadii ka dhacday kismaayo dadka ka qayb galaan ahaa oo xildhibaanada lagu dooranayo oo lagu dooranayay waay Een, aniga markaas nabadoonna ma ahayn mid kuma- laakiin oday un qabiilada oo dadka qabiilada la aruurinaya ka mid ah baan ahaa waay marka raggii soo doortaan ka mid ahaa ergadi ergadi xildhibaanada xildhibaanadii dooranaysa ahay waay wakaa yaa doorata marka adigu yaad u codaysa aniga waxaan u codeeyey gabar la yidhaahdo dalays waay wakaa oo murashax ahayd bashaxay ayay may guulaysa waa guulaysatay xildhibaan bay noqotay xildhibaan wey waay wakaa bal ka waran do- doorashada iyo qaabkii u dhacday ee, waxaa la sheegaa meelahaasoo kale xoogaa laaruushi waxayna jiraan iyo xoogaa lacag faraq la isugu shugo la yidhahdo iyo coday bal nooga sheeg waxaa weeye waa jirtaa taas Waay.
dadka waxay meesha u tageen Aha.
waa amaad lacag ka heshaa waay dembi keliya hadda waa lagu gaaloobaa iyo waxaasna maba ka dhaadhacsan igamaba dhaadhacsaneen waay markaan kismaayo tegey oo hawshii qabanqaabadeedii lagu jiro baa lii sheegay in macnaha arrintaas ay dembi tahay waay oo la isoo waco macnaha waxaa weeye xarakada isoo wacday waay markaasna waxaa idhahdee aniga kismaayo ma joogaa meelaan ka noqdaba ma lahan qarash aan kusoo noqdo oon aniga hadda isku soo safgaro laba diyaarood kusoo raacon kusoo noqdana ma hayo waay markaa Xoogaaga ka dhibsay.
xoogaagina waxaa naga anaga manaha rag baan dhigay marka hore tartamayay jifadaan ka tarsanaya waxaa la yidhi gabar baa dhigay sideedu wax kale maba dooran kartaa waay gabaraa kursiga iska lasu xiran yahay sideeda sideeduba waay
gabadhi haddee waaba macnaha waaba laisku qasbay sooma waay
Een, annaga marka gabadhi sida ayada ah yaan kun wax kaloo la tartamayeyba maba jiraanba ragga saddex minoo tartamaysa waa la diiday gabar kaloo ayna tartamay waa la laacay gabadha keliya unbaaba tartamaysa maxaa qarashoo kaa soo gala doorashada oo meesha ayada ahayd baa wax weyn qof horta marka lala tartamayo wuu wax bixiyaa soo ma ogid waay gabadhaan wax la tartamayeyba markuu loolan ku jiro markuu loolan ku jiro nin kale amuu kaa qaadaa leeyahay yaa wax laga helaya wuu wax bixiyaa laakiin markuu qof keliba yahay kursigu asaga iskale u xiran yahay wanaha wax qarashaas ku bixinayo ma lahan inaad haddee ku- meesha t- ood- oodna waad ku qasban tahay marka shaxaad un ayada macnaha un dad- dadka siisa moogi cid la tartamaysa lacag hadda saas ku bixinaysaba ma jirin waka
qarashkan diyaaradaha iyo waxaa ku baxay rag baa bixiya ragga ayagahana maba gelaysa anaa liyi doorashada waay raggii qarashka oo dadka aruuriyey oo hordhalada dejiyey oo raashinka siinayay oo saddex nin oo tartamayey maba gelaysaana la yidhi kursiga reer hebel gabara iskale diiday waxaa u diidaya maamulka meesha ka jira waa axmed madoobe micnaha mareexaan toban annaga mareexaan baana toban kursi buu mareexaan lahaa tobanka kursi saddex ka mid ah waxaa la yidhi waxaa leh gabar ragba shaqo kuma leh gabar aan lala tartamayn oo loo xiray oo micnaha kolley yaa gabadh yaa micnaha yaa annaga yaan ka mid noqon gabadha sidaasay marka ku heshay meesha kursiga ku gashay bal aragtida maalinta aad qabtay iyo iminka aragtida qabtay maxaa farqiga u dhexeeya doorashada wax weyn aa u dhexeeya wax weyn baa u dhexeeya annaga kolley doorashada marka ayad ahayd horta cod baa dembi ugu gelaysaan isma aanan lahayn ma oo waa linku qabsanaya oo maamulka hadda micnaha sida xarakada waa qaam micnaha way- waa linku laynayaa maba aanan islahayn marka aan ogaanina haddee ayada micnaha waxaa weeye meel aan ku noqonaba maana joogin wax hadda aan ka helnay oo kalena ma jiraan dadka la doortayna maalinka la doortaa dad ugu dambaysay nin walbana micnaha waxaa weye, rag hadda anaga naga mid ahna waaba la dilay oo ergada ka mid ah haddaad culmo la sheekaysan Ah.
haddaad culmo eh, oo dib ka ogaatay wacd ma iyo haddaad culmo eh, la kulantay Ah.
ama su-aalo aad weydiisay ama muxaadaraad eh, laydin qabto markii aad meesha ka soo tagtay kadib Ah.
ama halkan walaayada gudaheeda ha laydinku qabto Ah.
ama meel kale ha lagu qabto ha maxaa kuu baxay sharciyan waxaa ii baxay sharciga inay khalad ahayd dembi inay ahayd Dembi cad.
dembi la galay oo riddo ah inay ahayd baa ii soo baxday dad baa laga yaaba inay ku daawanayaan ama ku dhegeysanayaan Ah.
haddii ergadii wax dooratay waa sax ama haddeerba inay doorasho u diyaargaroobahayaan laga yaabo waa sax
diinta aad u diraysa maxay waxaan u dirayaa horta qof walba wuxuu dan isaga ag. qof walba waxaa weeya dad hadda micnaha culimo ah culimo sheeganaya oo qur-aanka yaqaana oo axaadiista nebiga yaqaana oo wax walba yaqaana oo wax micnaha mukr ah ama shiddo ah u bareeraysa waan arkay waa tuuran yihiin waa badan yihiin waxa iyagoo garanaya micnaha ogaan u samaynaya waa tuuran yihiin qof walba marka horta wuxuu u dana isagaa og. aniga laakiin fikirkayga soo maaha fikirkayga inay waxaas dembi tahay oy riddo tahay oo aan loo baahnayn baan micnaha yaan yaan u sheegayaa ciddii k- horey ugu dhacdayna waxaan u- ku- micnaha kula talin lahaa inay ilaahay uga toobad keenaan kolley aniga horta shaqsigayga waa saan uga toobad keenay inta kale oo ilamid ama islaana ama daawanaysa ama micnahana inay ka waantoobaan baan kusoo gabagabaynaya oo arrinta ayada ah wixii horey ugu dhacayna ilaahay ugu toobad keenaan wixii kalena ay ka fiirsadaan ayaan kusoo gabagabaynaya
دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان wahagaag markaana waa xubintii arrimaha caalamka waxaana caawa ku haynaa qodobo ay ka mid yihiin amniyad nafurnimo oo sababtay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacday waddanka afghanistan iyo qarax xooggan oo ka dhacay magaalo ka tirsan waddanka suuriya waxaana wararkaas inoo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka amaliyad nafurnimo ah oo sababtay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacday waddanka afghanistan weerarkan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaasoo ku sugnaa qaybo ka mid a waddanka afghanistan weerarkan ayaa waxaa loo adeegsaday camaliyad nafurnimo ah waxaana lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo qaas ah oo ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaasoo ku sugnaa deegaanka haashim khiil maanda oo ka tirsan wilaayada nanjahaar ee waddanka afghanistan camaliyadda ayaa waxaa fuliyey mullah maxamed yuusuf oo deegaan ahaan kasoo jeeda wilaayada kandahaar sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay imaarada islaamiga ee afghanistan naftihuurahan oo kaxaynayay gaari walxa ah qaraxa laga soo buuxiyey ayaa gudaha u galay saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen konton askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee xukuumadda kaabul iyadoona uu gebi ahaanba burburay saldhigga camaliyada nafurnimada ah ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kontonkii askari ee ku sugnaa saldhigga sida lagu xaqiijiyey warka kasoo baxay imaarada islaamiga ee afghanistan ciidamadan lagu xasuuqay saldhigga ayaa waxaa loo keenay inay dhibaatooyin ka geystaan degmooyinka iyo deegaanada ay gacanta ku hayso imaarada islaamiga ah iyagoo madaafiic ku garaacaya guryaha dadka rayidka ah ayaa sidoo kale lagu yiri warka kasoo baxay imaarada ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa gudaha wadankaas ka wada weeraro kala duwan oo lagu beegsanayo ciidamada xukuumadda kaabul qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan wadanka suuriya wararka ka imaanaya wadanka suuriya ayaa ku waramaya in qarax xoogan uu ka dhacay magaalada cifriin oo ka tirsan wadankaas inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxan iyadoona ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale kadib qarax loo adeegsaday gaari miinaysan uu ku qarxay magaalada warbaahinta wadanka suuriya ayaa soo tabinaysa in qaraxan oo dhacay galabnimadii maanta uu sababay dhimashada shan ruux oo uu ku jiro wiil yar kormeerayaasha xuquuqda aadanaha ee wadanka suuriya ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay gudaha xaafadda as-sinaac ah ee magaalada cifriin ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ka dhacay magaalada cifriin ee wadanka suuriya wadanka suuriya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay qaraxyo waaweyn oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku eg yihiin
gudaha dhegeystayaal barnaamijka dhuux caawa waa naga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي